imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee muujintii riyadii wanka ilaah lagu arkay oo anna kii carshiga ku fadhiyey gacantiisa midigta waxaan ku arkay kitaab wax kaga qoran yihiin dul iyo hoosba oo waxaa ku shaabbadaysnaa toddoba shaabbadood oo waxaan arkay malaa'ig xoog weyn oo ku naadinaysa cod weyn oo leh bal yaa istaahila inuu kitaabka kala bixiyo oo uu furo shaabbadihiisa oo samada iyo dhulka dushiisa iyo dhulka hoostiisa laguma arag mid awooda inuu kitaabka kala bixiyo ama eego oo markaasaan aad u ooyey maxaa yeelay lama helin mid istaahilo inuu kitaabka kala bixiyo ama eego markaasaa odayaashii midkood wuxuu igu yidhi ha ooyin bal eeg libaaxa qabiilka reer yahuuddaah ka mid ah oo ah xididkii ka yimid daa'uud ayaa wuxuu ku guulaystay inuu furo kitaabka iyo toddobadiisa shaabbadoodba oo carshiga bartankiisii iyo afarta xayawaan iyo odayaasha bartankoodii waxaan ku arkay wan taagan oo ah sida mid la gowracay oo leh toddoba gees iyo toddoba indhood oo ah toddobada ruux oo ilaah oo loo soo diray dunida oo dhan oo isna intuu yimid ayuu kitaabkii ka qaatay kii carshigii ku fadhiyey gacantiisii midigta ah oo markuu kitaabkii qaatay ayaa afartii xayawaan iyo afar iyo labaatankii odayba waxay ku dhaceen wankii hortiisa iyagoo midkood waluba wato kataarad iyo fijaanno dahab ah oo foox ka buuxo oo ah boryadii qudusiinta oo waxay ku gabyeen gabay cusub iyagoo leh adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shaabbaddiisa furto waayo waa lagu gowracay oo waxaad ilaah dhiiggaaga ugu soo iibisay dad ah qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyo qurun kasta oo waxaad iyagii ka dhigtay inay ilaaheenna u ahaadaan boqortooyo iyo wadaaddo oo iyana dhulka ayay wax ku xukumi doonaan oo anna carshigii iyo xayawaannadii iyo odayaasha hareerahoodii waxaan ku arkay oo ka maqlay malaa'igo badan codkood oo tiradooduna waxay ahayd toban kun oo meelood oo min toban kun ah iyo kumaan kun oo waxay cod weyn ku lahaayeen istaahil waxaa ah wankii la gowracay inuu helo xoog iyo maal iyo xikmad iyo itaal iyo ciso iyo ammaan iyo mahad oo wax kasta oo la abuuray oo ku jira samada iyo dhulka dushiisa iyo dhulka hoostiisa iyo badda gudaheeda iyo waxyaalaha iyaga ku jira oo dhan ayaa waxaan maqlay iyagoo leh kan carshiga ku fadhiya iyo wanka ha u ahaadeen mahad iyo ciso iyo ammaan iyo xoog weligood iyo weligood markaasaa afartii xayawaan waxay yidhaahdeen aamiin odayaashiina way dhaceen oo sujuudeen